halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimce kowda bisha sebtembar sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a hay-adda i c r c oo sheegtay in saddex iyo afartan meyd ah laga soo helay goobihii lagu dagaalamay ee gobolka sool iyadoo sidoo kalena ayay booqatay saddex boqol oo maxaabiis ah oo ay qabteen xogaga s s c khaatumo magaalada laascaanood oo dadkii ka qaxay ay dib ugu noqonayaan iyadoo maamulkana uu bilaabay ururinta raadiga hubka aan weli qarxin maadaama ay tahay magaalada magaalo dagaal ka dhacay in wixii dadkaasi u arkaan inay khatar ku tahay amnigooda iyo nabadgelyadooda oo ay ugu horreeyaan hadhaadigii ay reebeen xabadihii sida xabadaha nool madaafiicdii wixii la mid ah ay u soo gudbiyaan laamaha ammaanka iyo hay-adaha ku shuqul leh
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan guddiga dhexdhexaadinta ka soo saaray muranka doorashada qodobadaasi kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore warkii dunida madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa difaacay mowqifkiisa ku aadan dagaalada dalka ka socda ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab shariif ayaa qoraal uu soo saaray facebook ku sheegay in mowqifkiisa ku aadan la dagaalanka al-shabaab uu yahay mid soo jireen ah oo aan marnaba isbedelin xilli kasta iyo marxalad kasta islamarkaana uu si buuxda u garab taagan yahay dagaalka ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan kooxda argagixisada sida uu hadalka u dhigay shariif oo dadka qaar ay ku dhaliila sheekh shariif oo dadka qaar ay ku dhaliilaan ay ku dhaliileen qoraal horey uu uga hadlay dagaalka ka socda ayaa sheegay inaan laga aamusi karin haddii ay qaladaad dhacaan qaladaadka sababay dhibaatada ku dhacday ciidanka qaranka lagama aamusi karo mas-uuliyaddiisana waa in dadka ay qusayso ay qaataan islamarkaana ay la yimaadaan istaraatiijiyad iyo qorshe ka duwan midkii hore ayuu sii raaciyey madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa sheegay inuu codsanayo inaan la marin habaabinin dagaalka lagula jiro argagixisada lana siyaasadaynin si mas-uuliyad ay ku jirtana loo wajaho sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa isagana ku baaqay in dowladda soomaaliya lagu taageero dagaalka ka dhanka ah al-shabaab sida uu ku sheegay qoraal uu ku soo daabacay bartiisa shabakadda ex ee hore u ahayd twitter-ka sharmaarke ayaa sidoo kale yiri al-shabaab waxay khatar ku tahay jiritaankeenna waana inaan ku taageernaa dowladda dadaalka ay ugu jirto ciribtirka kooxdaasi halista ah ayuu yiri jarmaarka ayaa qoraalkiisa ku sheegay in dib u habeynta xeeladaha iyo ciidamada ay tahay lagama maarmaan laakiin sidoo kalena la qiro shaqada ay ciidamada hayaan hadalka sharmaarke iyo sheekh shariif ayaa imaanaya maalin kadib markii markii ay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooblay iyagana ku baaqeen in la taageero dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay ku jirto in ka badan afartan ruux ayaa lagu dilay ku dhowaad lixdan kalena way ku dhaawacmeen howlgal adag oo ciidamada ay kaga hortageen mudaharaadyo looga soo horjeedo qaramada midoobay oo arbacadii ka dhacay magaalada goma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo sida ay maanta sheegtay dowladda wadankaasi xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo walaac ka muujiyey dhacdada dadka lagu laayay ayaa jimcada maanta sheegay in dhimashada iyo dhaawaca ay intaasi ka badan karaan wuxuuna ugu baaqay in dowladda ay baaritaan ku samayso ciidamada kongo ayaa si qasab ah ku kala eriyey banaanbaxayaal dhigayay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo ururada kale ee ajnabiga ah kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal lagu arkayo weerar lagu qaaday nin boolis ah wakaaladda wararka ee royters ma xaqiijin karin muuqaalka sax ahaanshiisa dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhimashada ay gaartay saddex iyo afartan ruux lana xirxiray boqol sideed iyo konton qof waxayna sheegtay in baaritaan ciidan laga furay dhacdadaasi howlgalkan ayaana la kulmayay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tan iyo sanadkii laba kun iyo labaatankii dalalka maraykanka jabaan iyo kuuriyada koofureed ayaa cunaqabateyn cusub kusoo rogaya shaqhsiyaad iyo shirkado u fududeeya kuuriyada waqooyi hubka wax gumaada iyo barnaamijyada gantaalada balastiga ah kadib markii pyongyang ay ku fashilantay udiridda hawada sare dayax gacmeed wax basaasa toddobaadkii hore waana iskudaygii labaad ee sanadkan tallaabadan ayaa sidoo kale timi kadib markii dhoolatuskii militari ee kuuriyada waqooyi ay ku celcelisay ay qabsashada dhammaan dhulka kuuriyada koofureed ee dhoolatuska oo xeeladaysnaa oo nukliyerka ah horaantii toddobaadkan wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koofureed ayaa maanta sheegtay inay cunuqabataynta saartay shirkadda horumarinta barnaamijka ee riyu kyong ee kuuriyada waqooyi iyo shan qof oo xiriir la leh oo uu ku jiro madaxa shirkadaasi riyu kyong jol iyo afar kale xafiisyada ayaana ku yaala shiinaha kuuriyada koofureed ayaa ah dalkii ugu horreeyay ee cunuqabatayn ugu soo roga shakhsiyaadka la magacaabay iyo shirkadaha howlaha ay ka mid yihiin kuuriyada waqooyi ee gacan ka siinaya horumarinta dayax gacmeedka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay wasaaraddu sheegtay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa warkaasina waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a jimco wanaagsan mar kale aan ku bilownay hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee i c r c ayaa sheegtay in saddex iyo afartan meyd laga soo uruuriyey toddobaadkii lasoo dhaafay jidda hore ee dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada laascaanood qoraal ka soo baxay i c r c ayaa lagu sheegay in somalilan iyo xoogaga s s c khaatumo ay dagaalka ku kala qabsadeen boqolaal maxaabiis ah iyadoo i c r c ay soo booqatay saddex boqol oo maxbuus oo xoogaga khaatumo ay qabteen warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka a p waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan i c r c ayaa bayaan ay soo saartay jimcihii ku sheegtay in boqol iyo toban qof oo kale oo dhaawac ah ay hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed geysay cisbitaalada isbuucii lasoo dhaafay iyadoo iska horimaadyo muddo bilo ah ay ka socdaan magaalada laascaanood iyo hareeraheeda bayaanka laguma sheegin dadka dhintay iyo kuwa lagu eedeeyey somalilan waxay sheegtay in ay ka go-day soomaaliya soddon sano ka hor waxayna raadinaysay in loo aqoonsado dal madax bannaan ciidamada somalilan ayaa dagaal kula jiray maleeshiyaad beeleed doonaya inay ka mid noqdaan soomaaliya kuwaasoo maamulka puntland iyo somalilan ay muddo sanado ah ku muransanaayeen magaalada laascaanood boqolaal kun oo qof ayaa ka qaxay dagaalka lamana oga tirada guud boqolaalka qof ee la dilay i c r c waxay ka warbixisay burburka baahsan oo soo gaaray kaabayaasha rayidka ah ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maamulka somalilan ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii waxay ku cambaaraysay waxa ay ku sheegtay sawiro la faafiyey oo si xun loola dhaqmayay askarteeda lagu qabtay dagaalka waxayna xasuusisay dagaalyahanada habraaca axdiga jineeba iyo sidoo kale dhaqanka islaamka ee lagula dhaqmo maxaabiista boqolaal qof oo labada dhinaca ayaa lagu kala qabsaday dagaaladii ugu dambeeyey waxaana i c r c ay sheegtay inay ku guuleysatay inay booqato markii ugu horeysay saddex boqol oo qof oo ay haysteen maleeshiyada ka dagaalamaysay agagaarka laascaanood afar maxbuus oo dhaawac ah ayaa loo qaaday cisbitaalka sida la sheegay shaqaalaha i c r c ayaa hore u booqday maleeshiyaad lagu hayay caasimada somalilan wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan ayaa horaantii sanadkan beenisay in ciidamadeeda ay duqeeyeen cisbitaalka weyn ee magaalada laascaanood
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka ee b ay arrinkaasi ka qortay weli wararka laascaanood ayaan ku jirnaaye maamulka degmada laascaanood ayaa sheegay inay magaalada si teelteel ah ay dib ugu soo noqonayaan dadkii ka qaxay duqa laascaanood cabdikariin cali ismaaciil ayaa v o a u sheegay inay bilaabeen howlgallo ay uga ay markaasi laascaanood uga ururinayaan haraagii hubka aan weli qarxin ee ka haray dagaaladii magaalada ka dhacay warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol
guud ahaan labada casho ee ugu dambeeyey xaaladda ammaanka ee gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood ayaa aada u wanaagsanayd iyadoona magaalada laascaanood ay ku soo noqonayaan tiro dada oo horey uga cararay dagaalkii ka dhacay magaalada laascaanood ee u dhexeeyey ciidamada a c c khaatumo iyo kuwa somalilan duuqa degmada laascaanood ayaa v o eda u sheegay inay magaalada ku soo noqonayaan qoysas horey uga barakacay isagoona sheegaya inay dadweynaha ku soo noqonaya ay fariimo kala duwan u direen iyagoo iska ilaalinaya haraadiga waxyaabaha qarxay ee ku jira gudaha magaalada laascaanood in magaalada laascaanood ay tahay nabadgelyo magaalada laascaanood iyo guud ahaan deegaanada sisiina waa nabadgelyo wax dhibaata oo ka jiraan ma jiraan fariintan markaa dadka u diraya waxaa weeye inay dadku kusoo noqonaya magaalada wax allaala wixii dhib ku keenaya ee ay arkaan maadaama ay tahay magaalada magaalo dagaal ka dhacay in wixii dadkaasi u arkaan inay khatar ku tahay amnigooda iyo nabadgelyadooda oo ay uga horeeyaan hadhaadigii ay reebeen xabadihii sida xabadaha nool ee madaafiicdii wixii la mid ah ay usoo gudbiyaan laamaha ammaanka iyo hay-adaha ku shuqul leh
sidoo kale maayirka degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa baaq guud u diray bulshada sidii loo garab istaagi lahaa ayuu sheegay maamulka s c khaatumo isagoona arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisii sida tan baaqayga labaad aan diraya waxaa weeye in bulshadu isu taagto sidii ay deegaankooda iyo maamulkooda ay uga shaqayn lahaayeen isuna kaashan lahaayeen waxaan kusoo uruurinayaa in dhammaan shacabka reer a c c ay gamcaha isu qabsadaan say u ilaashan lahaayeen guulihii ay gaadheen waxa laala wixii hagardaaminaya guulahaasna laga dheeraado hadday tahay gudaha iyo hadday tahay difaaca dabaddaba
cabdikariin olol v o w magaalada laascaanood
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey soona jeedinaya qadar maxamed cakulle
jimco wanaagsan dhammaantiinbaa dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco kastaa ka dhegaysataan laantaafka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku lafaguraynaa heshiiskii laga gaadhay khilaafaadkii doorashooyinka somalilan iyo murankii dabada dheeraaday ee ku dhowaad labadii sanne ee ugu dambeeyey u dhexeeyey saamilayda siyaasadda ee somalilan barnaamijka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaan uga mahad celinayaa wakhtigooda oo igala qaybgelaya guddoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn anwar cabdiraxmaan warsame dhegta aadan muuse jibriil waa diblomaasi waa qoraah waxa kale oo barnaamijka marti igu ah xildhibaan siciid maxamed libaax oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan iyo siyaasi cali xasan cawaale ugu horrayn haddii aan dhegaystayaal dib idiin xasuusiyo odayaal waxgarad iyo madax dhaqameed iskood isu xilqaamay oo ergahaan u dhexdhexaadinayay dhinacyada siyaasadda somalilan ee khilaafaadkan dhinaca doorashada uu u dhexeeyey ayaa waxa ay go'aamo ka soo saareen ay u arkeen in ay ku soo afjari karaan arrintaasi go'aammadii ay soo saareen waxaa soo dhoweeyey islamarkaana aqbalay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer faysal cali waraabe iyo musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaa sidoo kale heshiiskaasi iyo qodobadaasiba soo dhoweeyey odayaasha guddiga musdambeedka iyo madax dhaqameedka kooxda hubaysan ee buurta gacan libaax waxaa sidoo kale iyaguna aqbalay qaar ka mid a ururada siyaasadda ee somalilan walow ay jiraan ururo aan weli mowqifkooda caddayn iyo qaar heshiiskaasi aanu qancinin intuba haddaba barnaamijka waxa aan ugu horrayn doonayaa in aan martida weyddiiyo qof kastaaba sida uu arko heshiiskan iyo go'aamadan aan ku soo dhoweeya ugu horrayn guddoomiyaha daladda sonsof anwar cabdiraxmaan warsame n si aad u aragtaan idinku ururada bulshada rayidka ah haddii aad tihiin waa mahadsantae khadar annagu kowrra bulsho ahaan waanu soo dhoweynaynaa go-aankan shalay tole madarada ay soo saareen guddigii dhexdhexaadintu runtiina waxaa weyaan dee go-aan dhammaan inta badan dadka reer somalilan ay u riyaaqeen waxaana loo arkay oo ay dadka badankiisu ay u arkayaan inuu yahay dee go-aan xalinaya dhibaatooyinkii ragaadiyey dalka oo aad og tahay in maqaranaysa in muddo dheer uu soo jiitamayey in ay dhacdo in muxuu ahaa dee muran iyo isqabqabsadii ismarwaa siyaasadeed uu jiray marka de waxaan u aragnaa unu inuu yahay dee go-aan lagu dhammaystirayo khilaafaadkii ka dhex jiray stakeholderska ama daneeyaasha doorashooyinka oo soo gabagaboobay waa hagaag aad baad mahadsantahay anwar aan u gudbo xildhibaan siciid maxamed libaax xildhibaan sidee baad u aragtaa heshiiskan heshiiska waxaan u arkaa mid aad u fiican anigu waa soo dhoweynayaa waayo wixii heshiis siyaasadeed waayo xal siyaasadeed buu dalka u baahnaa xalkii siyaasadeedna way dhameeyeen guddiga habar jeclaya dhaqankooda way dhameeyeen arrinta arrin fiican somalilan isbedel baaba ka muuqday ganacsigii baaba kala dhaqaaqay iyo dadkii iyo shaqooyinkii taa waan soo dhoweynayaa waana heshiis loo baahnaabay ahayd waana wakhtigeediina way qaateen kalsoonidana way heleen nimanka loo yaqaano saamileyda siyaasadda amba stockholdersku way kalsoonida waa u saxeexa wixii aa xukuntaana heshiis baan kuna waanay ku guulaystay ilaahayna wuu waafajiyey wakhtigan oo dalku xaalad ciriiriya ku jirana dadku nafis bay dareemeen cali xasan cawaale waxaa tahay siyaasi ula socda arrimaha siyaasadeed ee somalilan iyo khilaafaadkan marka siduu kula muuqda heshiiskan la gaaray hadda hadarow heshiiskan wuxuu ila muuqdaa heshiis macquul ah runtii inkastuu qaraar yahay oo rag badan oo siyaasiyiinta ku qaraariyey haddana duruufta jirta maanta marka la eego heshiiskaas in ummadda uu isu soo dhoweeyo shacbiga reer somalilan siyaasadahaan ku yara kala fog oo ay muujiyaan isku mid oo maadaama xaalalka lagu jiro in heshiiskaa la qaato waa waxaan soo dhoweynaya anugu raggii soo dhoweeyey ka mid baan ahay waana jeclay bulshadu si ay u soo dhoweysay si weyn waa loo soo dhowey waana la ogolaaday watay dcr aadan muuse jibriil waxaan doonayaa su-aashan adiga inaan ku weydiiyo su-aal ka duwan su-aalahan asxaabta kala weydiiyey maadaama khilaafaadkana aad aad aqoon ugu leedahay diblomaasiyaddana aad muxuu haye xataa meelo kala duwan xilal ka soo qabatay haddaad dadka u bayaamisid waa maxay heshiiskan dhacay nuxurkiisu muxuu yahay haddaad taabato aad iyo aad baad u mahadsan tahay khadar khadarow waxa dhacay waxaa weeye waa heshiis ku fadhiya dhaqankii ama aan idhaahdo ku fadhiya laba dhaqan dhaqan waa kii dibu heshiisiinta ee geedka hoostiisa iyo guddiyada madax dhaqameedyadu ay ka talin jireen oo isqabadka lagu maarayn jiray midna waa ka dowladnimada casriga ah oo xeerar iyo qawaaniin iyo waxay leedahay distory bay leedahay waxaa dhacay heshiis labadaba ku fadhiya heshiiska hore wayna ognahay oo dee niman guurtiya ilaahay khayr ha siiyo ee ayaa isu xilqaamay oo intaanay hawsha ku dhaqaaqin dhinac kasta dhinacyadii dee kala aragtida duwanaa dhinac kasta ka dalbaday inay siiyaan mandate waxa la yidhaahdo ama inay ogol yihiin wixii halkaa ka soo baxa waanay ka heleen dabeedna waxay ku dhaqaaqeen inay miisaamaan arrimaha maanta laysku hayo dabeedna waa kuwii ka soo saaray labada go-aan oo laba dhinac saameynaya dhinac waxaa weeye inay dee sheegaan maxaan kula arrimihii laysku hayey oo ay go-aama ka soo saaraan midna waxaa weeye in ay dee xoogga saaraan markii ay go-aamada gaadheen inay haddana cid walba halkii kuma ay fadhiisane cid walba arkaan oo cid walba kala hadlaan sida ogolaanshaha iyo sida maxaan ku laha ay tahay waa hagaag waad mahadsantahay doctor aadan muse jibriil xildhibaan siciid maxamed libaax bal haddaad eegtid xagee loo dhaqaaqaya hadda horta waxaa dhammaaday wejigii koowaad baa dhammaaday heshiiska siyaasadeed amba xalinta khilaafkii siyaasada u dhammaaday wejiga koowaad waa wejigii labaad golayaasha sharci dejinta ayuu madaxweynuhu ku soo hagaajiyey golayaasha sharci dejintuna waa inay ka dhaqaajiyaan bartaa waayo xeer hore ayaa yaalay oo muhiim ahaa oo xeerka isku sidkan ahaa xeerkaasunba halkii u yaalay laga soo saaray haddii uu lahayana waa lasoo saari doonaa bartii lagu hakiyey iyo halkii lagu hakiyey ciddii lagu hakiyey waa la garanaya waa laga soo saarayaa waa hagaag aad baad mahadsantay awar cabdiraxmaan warsame markaad eegtid heshiiskan xaggee baa looga dhaqaaqayaa waa su-aal wanaagsan runtii de horta heshiiskii waa dhammaaday waana waana labada dhinac walbana waa gol yihiin heshiiskan waxaa looga dhaqaaqayaa de waa laba qodob waa qodobka koowaadee in horta loo gudbiyo lana waafajiyo go-aanka laftiisa in la waafajiyo xeerarka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaala in la waafajiyo oo uu madaxweynuhu isu dhaafiyo dhinaca muxuaha golayaasha wakiilada iyo iyadu guurtida taana shalay toole dee waa kii sameeyey madaxweynuhu ee gudbiyey waxaana la sugaya sida ugu dhaqsiyaha badan in ay golaha wakiiladu ay usoo sameeyaan sharci midna waan kugu daraya khadra oo sharcigan ay soo samaynayaan golaha wakiiladu wuxuu noqon doonaa hal mar isticmaal sababta oo ah saddex iyo toban urur ayaa ku tartamaya xisbinimo saddex xisbi kumeel gaad ay ku tartamayaan madaxweyne marka ma noqon doono sharci rasmi oo dalka lagu dhaqayo muxuuha mustaqbalka laakiin wuxuu noqon doonaa sharci halmar isticmaal oo sidii kii berigii daahir yaale laba kun iyo shantii oo kale inta maanta lagu galo doorashooyinka dabeedna hadda kadib muxuuha noqda muxuuha xeer la dhaafo waxba kama jiraan
su-aal baan doonaya sonsaf ahaan guddoomiye inaan si gaara idin weydiiyo tusaale ahaan guddiga doorashooyinka somalilan toddobiyo tobankii bishii julaay ee sanadkan go-aan bay soo saareen ay ku muddeeyeen labada doorasho ee tawurada iyo madaxtooyada waa soo dhoweyseen toddobaadkana guddiga ergadii dhexdhexaadinta ahayd ee dhinacya siyaasaddu mowqif bay iyaguna ka soo saareen murankii siyaasiga ahaa ay labadii doorasho isu rareenba oo kii hore ka duwan waad soo dhoweyseen bal labadaa sonsaf jeere ee labadaa go-aan ay soo dhoweyseen bal haddaad dadka u macnaysay waxaad uga jeedaan
run ahaantii khadar sidaynu ka warqabno ururada bulshada raydkii waxay mar walba isha ku hayaan ku dhaqanka sharciga iyo dowlad wanaagga maadaama komishinka doorashooyinku toddobiyo tobankii bishii toddobaad ay soo saareen muxuu ahaa go-aamo ku aadan labada doorasho sida usoo kala horeynaya ay muddeeyeen iyaga oo cuskanaya xeerarka iyo qawaaniinta u yaala doorashooyinka dalka qasab bay nagu tahay inaanu taageerno saasaanan ku taageernay maadaama ay ahaayeen qodobo sharci oo loo maray dhinaca sharciga tamaanta timi tamaanta runtii de horta waxaa la yidhahdaa waa maxay dastuur ama waa maxay sharci sharci waxa la yidhahda inta badan waa heshiis bulsho wax kastay bulshadu ku heshiiso wuxuu noqon karaa sharci tanina markaa maanta waxay ahayd sulux iyo xeerjajab magaranaysa iyo islaaxa bayn annaas sida dee diinteena suubanimo ay sheegayso markaa wax kasta oo bini aadamku ku heshiiyo dee islaaxa oo wanaaga hadna waad ku khasbantay inaad u taageerto marka sidaasaan go-aanka dambe u taageernay ku darsoo khadra go-aanka ay soo saareen guddiga muxuuha dhexdhexaadintu waxaa war-saxaafadeedka iyaga aanu ku cadaynay in muxuuha go-aamada laftooda la waafajiyo xeerarka iyo shuruucda dalka oo si uun loo waafajiyo si aanu inooga noqon halbacaad lagu lisay waa hagaag waad mahadsantay xaaladaha ammaan xaaladaha jiray dagaalaha gobolka sool ka jiray kala qaybsanaanta siyaasadee jirtay lafteeduna duruufa gaara bay wadatay dad badan waxay lahayeen labadii sana u dambeeyey dhaqaalo hoos buu u dhacayay ganacsatadu maalgashi may samaynen murankaa siyaasiga dhib buu dadka ku ahaa culayskaasi hadda ma fududaanaya isbedel ma imanaya cali xasan cawaale
aad iyo aad horta dadkeenu waa dad iska yaraa had iyo jeer yara caadifya iyo runtii dee dalkaynu saa u dhisana in laga shakiyaba maaha waxaweye nabadiisa mar kasta la sugaa meeshay ku jirtaa gobolka soolna waa runo waxaa ka jira hawlo dagaalaa ka jiray marka siyaasaddii iyadoo dad ku qaybsayin oo arrimii doorashooyinku ay afkaynugu hayaan ay taagan yiin oo intaasoo ururoo siyaasadeed jiraan oo baashii gacanta lagula wada jiro ayaa horta hawshan amniguna u dhacda dagaalku marka qase waxay noqotay bulshadii kala qaybsaneed inaan dee la midoobo wagtina ciidankeena dib uga soo baxay gobolkii sool howlo badan baa ka dhacay waan u tacsideyna ciidanka wixii ku dhintay halkaa kolley dhimasho ma ahayd ciidanku weli gobolkii soolle waa joogaan insha allahu fadhiismadiisi horena waa ku noqon doonaa haddii ilaahay nafti noo daayo tii siyaasaddana waa tan xalinoo xalka ugu wanaagsan dee odayaashaa isxilqaame ee keenay sharcigu waxa weeye wax lagu heshiiyo un sharcigu maaha wax kitaab qur-aan aanu qoranay marka wixii aanu ku heshiinay sharcigeenu baa la waafajinaya imika marka siyaasadda imika way waa kuul bay kusoo noqonaysaa insha allah bismillahi karim way deganaanaysaa insha allah haddaan marka xaggii gola u soo kacno dad badan baa isweydiinaya golayaasha guurtiga wakiiladu maxay shaqada ka qabanayaan ee madaxweynuhu ugu gudbiyey maxay tahay bay leeyihin shaqada ay ka qabanayan waxa wey horta dee heshiiskan la galay ma ahayn heshiis sharciga waafaqsan oo shuruucdeen uu ka baxsanyay marka wixii lagu hesheeye waan sharcigeen in la waafajiyaa adlist waa in xeer loo sameeyaa xeer sharci oo waxaa qeexaya oo nidaaminaya waa in loo sameeyaa markaas waxa weye iminka waxaa la gelaya laba doorasho oo isa saaran oo haddana saddex gaari ay si gaara madaxweytooyada ugu tartameen oo ururana u tartamaya inta kalena u tartamayso ururo marka kolley insha allah bismillahi kariim waxaa la yidhi dee dhinku waxa weye dee rag xag walba soo maraan marka xalku caqabadaha markay caqabadu bataan xalku qasabku ku imanaya waa hagaag waatay cali waad mahadsan tahay waan kuu soo noqon doonaa aan markan dhegta aadan muse jibriil u gudbo aadan xaggee looga dhaqaaqayaa hadda heshiis qaraarkii la soo saaray iyo go'aamadii hadda heshiis baa la gaadhay oo dhinacyada siyaasadda ay xusbiyada iyo xukuumaddii wada aqbaleen iyo guddidii mustambeedka ee muxuu ahay dhallinyarada ee buurta gacan libax bal haddaad eegtid xaggee loo dhaqaaqaya hadda maxaa ku xiga
halkan xaggee looga dhaqaaqayaa waa arin dee taagan oo ku filan ku xidhan dee ficil ama action dee la qabto oo dhowr dhinac leh dhinac waxaa weeye la aqbal hadda oo cid waliba aqbashay fulintii waa arrin dhex taalla maxaan ku dhahdaa maslaxado kala duwan bal hadda eeg laakiin masladaha kala duwan oo dhamme hadday dhinaca mucaaradka tahay iyo hadday dhinaca xukuumadda tahay iyo hadday xagga beelaha iyo guurtee tahay masaalixdaa kala duwani haddana mid lagama maarmaabaya lagama maarmaaba isugu imanaya waxaa weeye maanta nabadda iyo dib u heshiisiinta aasaasiga ah in la fuliyo ta maanta taagan oo odayaashii arrinka soo qabtayna ay xoogga saareen waxaa weeye inay ula yimaadaan dee xukuumaddii iyo madaxweynihii oo ay kala mufaawadoodaan sidii arrinka dee loo fulin lahaa waad maqasho dee xukuumaddu way aqbashay madaxweynuhu wuxuu arrinkaa digrata ku soo saaray ama ku soo saaraya in hay-adaha qaranka ee distoorigay ay sharciga waafajiyaan heshiiskaa marka aniga waxay ila tahay heshiiskaasi wuu dhammaaday cid ka soo horjeesan kartaana hadda ma jirto ciddii istiraada ka soo horjeeso waxa weeye cid dee caqabad ku ah nabadgelyada iyo iyo iyo iyo mustaqbalka guud iyo danta guud ee somalilan waxay dad badan yidhaahdaan aadanow xilligaas waxaa markii ugu horeysay somalilan dibadda laga soo farageliyo mar kale dadka qaar baa hadda waxay leeyihin inaan beesha caalamku qalin qorin iminka ee dhaqankii iyo waxgaradkii iyo odayaashii somalilan uun in ka mid ihi taladan ilaahay ku waafajiyey adiga haddaad labadaa isbarbadhigto amase aad isdul taagtid ra'yiga saasa maxaa kaaga baxay
waxaa iga baxay intaba dee xogaal baan ahay waan joogay ma odran karo dadkii ficliyan wax ka qabtay baan ahay xagga maskaxda iyo midyaha maybe laakiin tii hore oo aad tilmaantay nafteedu waxay ahayd mar la soo dadaalay dadaalay dadaaloo yacni dhaqankeennu uu aada iyo aada u dadaalay laakiin sidaad og tahay siyaasiyiintu had iyo jeer ama geemka siyaasadda oo la cayaaraa waynagu cusub yihiin africa africa waa ku cusub yihin geeska africana waawaa waaba mushkilad weyn ha yeeshe ee geemkaasi waa geem marka yurub iyo america iyo dadka dimuqraadiyada yaqaana ay cayaarayaan ay u cayaaraan si dee si civiliseda ama si ilbaxnimo ah oo dee waxa guuda dad ka dhexeeyan tixgelinayo waxa gaarana compromise wax la yidhaahdo ama isu tanaasul laga gaadhayo innagii weli heerkaa ma aynaan gaadhin oo dee qabaa'il iyo waxyaabo badan oo kalaa jira hase yeeshee labaduba marnaba tan hore dhaqanku kama marhnayn iyo dadaalka odayaashii dhaqanku ha yeeshee danaha aad bay isugu xidhan yihiin danaha eh, dadyowga geeska africa iyo ad- adduunka oo dhan Eh, haddii se la yidhaahdo eh, ama etoobiya ama yurub ah, khaasna ingiriiska eh, iyo denmark iyo swedish iyo sweden iyo dalalkaasi hadday aada u eegaan khilaafaadkeeda ka warwaraan xaq bay u leeyihiin maxaa yeelay eh, somalilan waxaa lagu ilaaliyaa wax yaroo la yidhaaho dimuquraadiyad waxaa la ilaalinayaa ee isha lagu hayaa waa dimuquraadiyad dimuquraadiyadana dee marka hore nabaddaa u baysa ama, ama saldhigu ah haddaan nabadi jirin nololi ma jirto sidaa darteed labadaba eh, waxay ahaayeen dadaal dad danaynaya arrimaha eh, ay danaynayeen waxaana eh, yacni aynu isweydiin karaa geemkaa siyaasadda sidee bay mucaaradka iyo muxaafidku dowladda iyo mucaaradkeedu madaxda inay geemkaa ama u cayaaraan si danta guud marnaba aan aan waxyeelayn oo danahooda khaaska ah inaanay ka koryeelin ta ummadda tan u dambaysa oo iminka xalka laga gaadhay waad og tahayo waxay ka dhalatay dibu dibudhiggii doorashooyinka maxaa yeelay doorashooyinku waa saldhigga geedi socodka yacni dimuquraadiyadda iyo dowlad dhiska Eh, haddii taa uu khalkhal ku yimaado oo dhinaca mucaaradka ama dhinaca xukuumadda uu khalkhal kaga yimaado taa weeye marka way dhacayso crisis wax la yidhaahdo mixnad dalka uusan ka bixi karayn markaa weeye marka eh, dadkeennan danaynaya inay inay somalilan jirto iyo dimuquraadiyada iyo nabaddu aynu aada u warwarayno oo aynu doonayo inaynu la damiyo waa taa ay odayaashu isu xilqaameen haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkan ay dhinacyada siyaasadda ee somalilan ka gaadheen murankii doorashooyinka ee somalilan waxaana barnaamijka marti uga ah oo igala qaybgelaya anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalla dowradan dawliga ahayn ee sonsaf dhaktar aadan muuse jibriil diblomaasi qoraa islamarkaana aqoon durugsan u leh arrimaha khilaafaadka siyaasi cali xasan cawaale oo ka mida siyaasiyiinta en, inta badan isha ku haya si dhowna ula socda arrimaha siyaasadeed ee somalilan iyo xildhibaan siciid maxamed libaax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee somalilan waxaan doonayaa en, xildhibaan siciid maxamuud libaax en, golaha guurtida ee somalilan baad ka tirsan tahay mas-uuliyadda dastuurku en, idinku waajibinayana ammaanka ka mid ah iyo wixii shaqaaqooyina inaad ka hortagtaan doorkiina ka ciyaartaan dad badani en, waxay leeyihiin golaha guurtidu wuu ka gaabsaday oo golo siyaasi abu isu bedelay haddaad eegtid xaaladda imika ka soo cusboonaatay ee labada beelood ee walaalaha ee degmada ceelaf weyne gobolka sanaag xaaladaha kale kuwa buurta gacanlibaaxta kale ee muxuu ahaye ee gobolka sool w- xaalado badan baa jira marka maxaa tallaabo qaadi weydeen idinku een, aad dadkii kula dadaalaysaan inaad ee, doorkiina ciyaartaan Een, taasi horta iminka iminka wixii ka dambeeya waan ku jirnaa iminka gu- guddiyaan kala dirnay inaan xaaladda ka qayb qaadano inaan xaaladda dhisno way jiraan dhaliiluhu way yaalaan bulshada lagama indhatiri karo laakiin bini'aadanka mar walba sixiddaa la istala taagnaa si saxana waa in la isku saxaa oo hadala oo saxa waa in loo saxa waayo iminka lafteeda xaaladda iminka dalka taagan in la saxo oo nabadgelyo lagu soo celiyo ayaan anigu taageeraya golaha guurtooduna way la qabaan in nabadgelyo lagu soo celiyo si nabadgelyaa wax walba loo xaliyo ummadduna wadahadal lagu dhameeyo wax walba hadda waxaa laleeyahay xildhibaano iyo gudiyaha u dirteen deegaanada ceelaf weyn oo kale golaha guurtida ka socda maxay ta ujeedadu ma nabadaynba haa waan nabadayn halkan nabaaqna waan uga uga faa'iidaysanayaa nabad weeyaan waayo nabadunbaa wax lagu qabtaa nabadunbaana wax lagu sixi karaa iyo wadahadal laakiin gacan waxba laguma sixi karo Een, in laysu soo dhoweeyo beelaha oo dadku ay wada nabad ku wada dhaqmaan ayuunbaa muhiima waayo colaad maanta waxayna ye- waxayna yeeshimay waxayna taraysa mijta waa gacan kaadog Een, taasuun baan leenahay waana anagu waanan ku jiraa gudiyadaa ku baxay Een, ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu naga qaboojiyo oo dalka nabad ku soo dabaalo ummadda somalilan dib isu afkara siiyo ay wada hadlaan wixii cabashaana waa la sixi karaa waa hagaag aad baad mahadsantay En, anwar cabdiraxmaan warsame En, dad badan waxay leeyihiin arinta ugu weynee loo qaatay heshiiskan iminka ama isu soo dhoweysay murankii muddo soo jiitamayay hal mar soo gebagabaysay waa duruufo dhinaca amnigu ka mid yihiin oo soo food saaray ee somalilan idinku maidin muuqataa inay wax la dhaafi waayayoo arrimo badan oo dhinaca ammaankii jiraan waa su-aal wanagsan qabarsaad ka warhaysa dee dalka amnigiisa iyo xaaladiisa security aad bay maqnanaysa meel adag bay maraysaa waxaad ka warqabtaa dee in laascaanood ay dagaalo ka dhaceen oo ciidankii qaranka dib u soo guurin ooga fadhiyaan maanta in ciidankii qaranka dhibaato aad u culusay ay kasoo gaadhay muxuu ahaa laascaanood waxaad kaloo ka warqabtaa in maqanaysa jabhad hubaysan oo maleeshiyaad ay buurta gacanlibaax galeen marka waxyaabahaasoo dhan marka laysu wada geeyo waxaad arki kartaa in dalka laftiisii dhinacii amniga uu khalkhal badan uu ku jiro marka waa run waxaan aaminsanahay inay soo dhoweysay macnaha khalkhalkan amni iyo dhibaatadan jirta inay soo dhoweysay muxuu ahaa in heshiiska sida degdega loo gaaro
laakiin xildhibaan siciidow haddii si gaara haddaanu taabano tusaale ahaan hawshani sidii madaxweynuhu digreetadiisa ku qornayd labada gole ee guurtidii wakiilada baarlamaan isku ah ood ka mid tahay ayaa madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inaad waafajisaan xeerarka doorashooyinka marka haddaad eegtid golayaashii sidee baad ugu diyaartiin idinku inaad hawshaa gudataan horta labada shir guddoon baa arrintaas la eegaya marka loo eego xagga administratifeka iminka administrative u maraya xeerkii codaynta lama gaadhin maamul ahaan maamul ahaan administratifeka waa maamul ahaan iyagaa maamulkaas la eegaya qaabkay u soo dhigayaan markay soo dhigaan ee laysuu afkarto ee la soo daayo ayaa mudano kastaaba rayigiisa ka dhiibanaya mudano kastaana rayigiisa waa u xor laakiin waxaan filayaa mudano kastaaba wixii bulshada u dana ee ku kala qaboobaysa somalilan ee maanta ku heshiinayso inaanu diideyn waan gartay waay waxaan doonayaa cali xasan cawaale ina marka shuruucdii ay golahan baarlamaanka iyo labada aqal oo mid weliba gaarkiisa he gacanta ku sii hayeen doorashooyinka la xidhiidhabay heshiiskan dhexdhexaadintee daneeyaashii siyaasiga ha ku midoobeen ama ku heshiiyeen ayaa hadda sharciyaddii waafajinaya horta heshiiskan ma odhan karo daneyaasha siyaasadda qaar maaba diidane laakiin dee kuwa kuma heshin laakiin shacbigu aad buu soo dhoweeyey dhinacyo badan oo dhinacii siyaasaduna aad buu soo dhoweeyeen majoritigii dadkii daneyaasha siyaasaddu way soo dhoweeyeen runta marka laga hadlo marka waxay u samaynayaan xeer ah in laba doorasho hesaar dhacan iyo qaabkay u kala dhacayaan iyo qaabka nidaamkii dee loo mari lahaa maayo xeerkaas hore muu jirin hadda maxaad odhan layd waa ku dhegeysanayaan xildhibaanada qaar waxaan leeyahay sidaa layiri waajibkiina ka guta sharciga dee waafajiya waxaa ummadda kusoo heshiisay mar walba heshiiska ummadda muqadasa wixii ummaddu heshiisku taha mar walba muqadasa mar haddii arrintii ilaa odayaal ay gaadhay oo xalkii siyaasiga ahaa ilaa odayaasheedhi u galay odayaasheedhina ay keeneen maantana marxaladda lagu jiraa ay tahay marxalad aan qaybsanaan karin dalku iyo bulshadu oo midnimo u baahan waxaa waajibna ah in sharciga ay mariyaan baarlamaanku oo hawshooda ka gutaan
dogtor aadan dunida meelo badan baad ka shaqaysay waay arag baad khilaafaadka u tahay haddaan inyo dib dadka u celinno somalilan khilaafaadka siyaasiga ee doorashada la xidhiidha kuma cusba laba kun iyo sagaal laba kun iyo sideed xisbiga kulmiye iyo xisbiga ucudo mucaarida iyo xisbigii udub madaxweyne daahir alxiga talada hayay khilaaf adag baa dhahay doorasho madaxweyne laysku hayay mudaharaadyaa dhacay dad baa dhintay dalalka dibaddaa soo farageliyey somalilan
anigu in yar haddaan ku daro halkaa oo waayo aragnimo ah ingiriiskan joogay berigaa oo aan ka ahaa wakiilka somalilan ingiriisku waa dowladaha inoogu dhow ama mid ka mid ah aan idhaaho waynaga ictiraafka raadinaynaa aqoonsiga dee dijuuri ah oo yani maxaan ku rahaa aynu kaga qaybgelayno dee nawaadida adduunka kaga qaybgelayno ingiriisku mar walba dee waxaan kula dacwii jiray maxaa sugaysaan waxay odhan jireen waxaanu sugaynaa inaanu xaqiijinno in dimuquraadiyadda somalilan aanay ka soo noqod lahayn in dowlad dhiska somalilan uu yahay mid la odran karo waa sustainable ama waa wujiye waa waaraya sanad walba marka la khilaafaadkan oo kale yimaadaan way i yeedhi jireenoo aqalka baarlamaanka oo kale niman khubara oo guddi ah iyagoo sanadkan oo dhan eegayey wixii somalilan ay qabatay ee wanaagsanaa wixii khaladaad ahaa bay isoo hordhigayeen waxay odhanayeen waa taasoo annagu weli somalilan uma aragno in dimuqraadiyad dowladisku ay waarayaan markaanu taa aragno na weydiiya ictiraaf inta kalese kubaddu idinka idin dul taalla waa sababta aan leeyahay war siyaasiyiinta mucaaradka iyo xukuumaddu inay yidhahdaan ictiraaf baanu doonaynaa laakiin aanay aanay tixgelin khilaafaadkaa sanad walba soo noqnoqonaya khilaafaadkaa sanad walba soo noqnoqonaya ayaa ah waxa hortaagan ictiraafkeenna taasaan ku leeyahay ma aha akademikali iyo iyo theory baracticali anigu waxaan soo taabtay wey xildhibaan siciid golaha guurtadaad ka mid tahay marka la eego xaaladaha siyaasigaah ee somalilan ka jira waxay u badan yihiin kuwo labadii sane u dambeeyey khilaafaad taagnaayeen haddana ku dhammaaday guuliyo safgarad waxaana la leeyahay saamayn badan buu khilaafaadkaasi u geystay dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo kala qaybsanaanuu ku keenay marka hadda dad badan waxay leeyihiin waa cusubbaa durbaba u beriyey ummadda adigu sida kugu muuqda anigaba saasuu igu muuqdaayo khilaafka siyaasadeed dalkuu burburiyaa weliba wuxuu dhalaa wax la idhaahdo dagaal buu dhalaa burbur dhaqaaluu sameeyaa bulshada oo isnacdo kala tagto ayuu dhalaa marka khilaafka siyaasadeed maanta marka imkii la qaboojiyey wax badanba dib u soo noolaaday isla daqiiqadihii markii la gartay maanta ganacsigii dibna maanta korba u kacay ganacsatadii dib alaabtiibay dib u dalbeen kaashkii nin walba jeebkiisa dambe geshanayay wuu soo daayo investment wuu ku soo daayay waayo meheradahoo dhan shaqaalaha kalabar baa la dhibay khilaafka siyaasigala ugu wacnaa iyo xaaladaha dalka ee uu ku jiro dalku xaalada kale uu ku jira dagaal marka waxyaala badan uu iskeebsanayay dalkuna waxaabuu anigu aan ka baqanayay burbur baa qarka u saarnaa ilaahay uunbaa gacantiisa ku xidhan tahay qadarka ilaahay uunbaa wax walba ku socdaan
dad badani waxa ay eegayaan oo isha ku hayaan labada aqal ee wakiilada iyo guurtida hore waxaa u jiray xeer isa saar doorashada wakiilada iyo guurtida doorashada madaxtooyada iyo ururada ka dhigayay laakiin laguma heshiis ahayna waa laysku khilaafsanaa hadda maxay tahay fariinta ururada bulshada rayidka ah aad matalaysaan ay u dirayaan labada aqal ee wakiilada iyo guurtida
fariinteedaan u dirayna waxa weya horta inaan mar dambe laysku tuurtuurin arrintii si dalku uuga baxo isbarwaaga siyaasadeed iyo caqabadahan ku gadaamanna waa muhiim in golayaasha sharci dejintu sida ugu dhaqsiyaha badan ay xeer ugu soo sameeyaan sidii loo geli lahaa labadaa doorasho is saaran intii hore dee muran baa taagnaa laakiin maanta wax ka weyn baa yaal amnigii dalka iyo securitygii dalka ayaa ku jira ayaa halis ku jira markaa si aynu taa uga badbaadno waa in golayaashaa sharci dejintu ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan sidii ay hawshaas inoo dhaafi lahayd doorashana dalka ugu dhici lahayd dadka reer somalilan iyo shacabka reer somalilan waxay u ooman yihiin ama ay mar kastaba dee magaranaysaa macnaha carabka ku hayaan in dalka ay doorasho ka dhacdo labada shir guddoon ee guurtiya wakiilada way ka qayb galeen fadhigii ugu dambeeyey madaxweynuhu ku aqbalayey ergadana la yeeshay ee dhexdhexaadinta waday dad badani waxay qiyaasayaan in sababtay uga qayb galeen ay ahayd muhiimadda uu leeyahay heshiiskan iyo darafkay ka soo gelayaan waa run labada gole labada muxuu ahaa gole guddoomiye way fadhiyeen goobta sidii ay sheegeen gudidii dhexdhexaadintu waxaa kaloo isla madaasha fadhiyay guddoomiyaha maxkamadda sare dhammaantoodna waad dareemaysaa dee inay yihiin dadkii stakeholderka ka ahaa dhammaynta xalinta khilaafaadkan jira oo dee dhinacii shuruucda marka laga eego dhinacii maxkamaddii dastuurgahay baa dee joogtay marka dhinac waxay ka ahaayeen markhaati goobjoogayaala meel ay ku heshiinayeen stakeholdersku dhinacna waxay qeyb ka yihiin xalinta dhibaatadana oo ah waa dadkii sharciga gacanta ku hayay marka waxaan odhan karaa waa arin laysla wada ogol yahay lana doonayo in hor looga dhaqaaqo
maxay tahay taladaad u hayso dad badan waxay leeyihiin shaqadii hadda waxay u guurtay u wareegtay digreetada madaxweyneka laga soo bilaabo labadii aqalee guurtid iyo wakiilada inay xeerarkii doorashooyinka waafajiyaan heshiiskan odayaasha dhaqanku
cali xasan cawaale waa heshiis tasliix ku yimid iyo dhexdhexaadin marka maadaama uu heshiiskaasi dhexdhexaadin iyo tasliix ku yimid oonu shuruucdii ku lug lahayn waxaa loo baahanayaa in golayaashii sharci dejintu ay waafajiyaan sharciga dalka waxaa waajibna ah in sharciga ay mariyaan baarlamaanku oo hawshooda ka gudtaan
xildhibaan siciid maxamed libaax maxay tahay taladaad u hayso
waxaan uga faa'iidaysanayaa ummadda inuu arrintan ay dhammaatay markaa loo gudbay in wejigii labaad kambeynkoodii ee xisbiyadoodii ay ku kala jiraan ay ku kala jiraan lagu tartamo sanduuqaas un lagu tartamo aan gacan laakiin laysu qaadin ayuunbaa bulshada uga diraya halkan baaq iyo nabaduna way macaantahay nabad lagu wada joogo waayo inagu waxaynu ku wada joognaa maanta dan baa lagu wada jooga waa dan nabadeed maaha dad xoog ku wada jooga manihin dad ku wada jooga dana gaara dadku nabad bay ku wada joogaan maantina geeska afrikana saasaan uga baraya in nabad lagu wada joogo oo dowladaha colaado ka socdaan ilahay colaadaha ka qaboojiyo inagana inaga qaboojiye colaada waxaana ku baray waxaan labada shacbiga somalilan meelooda joogaan ka kaado inay midoobaan oo ay iska daayaan qaybsanaanta iyo hanjabaadda iyo baraha bulshada waxaan ka socda oo dhib badan iyo dhaawac weyn nagu
ugu dambayn aadamse jibriil saan dad badan oo kaleba muxuuahay u weydiinay khibraddaada adoo soo ururinaya haddaad labiyo saddex taabatid xal maxay tahay taladaadu hayso labadii aqale guurta iyo wakiilada inay xeerarkii doorashooyinka waafajiyaan heshiiskan odayaasha dhaqan okay kelimadii labadaan ka odhanayaa waa midaan u arkay inay aad iyo aad iyo aad ay u tahay aasaas waxa weeye horta ina arrinkan sida dee uu madaxweynuhu ku soo saaray in horta shuruucdii wixii ka dhiman deg deg loo maxaan ku raa hirgeliyo si aanay u daahin mar kale aanay doorashada u daahin okay taasi waa taa midda kale waxa weeye maanta dee geedaynu ku gabannaa oo dambe ma jiro cid dambe oo dabada meermeerisaana shacbigii hadduu dhinac isu raacay iyo iyo xukuumaddiiba ma jirto waxa kale waa mucaarad iyo iyo iyo iyo muxaafidba waxaa keliyo hadhay waxaa weeye isxilqaan siyaado ah in la saaro hoosa laga xaraqo wixii dhiban
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana barnaamijku uu ku saabsanaa oo aannu ku lafaguraynay heshiiskii toddobaadkan ay dhinacyada siyaasadda ee somalilan ka gaadheen murankii doorashooyinka ee somalilan kadib erge dhaqameed go'aamo ka soo saartay waxaa barnaamijka marti iigu ahaa anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalla dowrada aan dawliga ahayn ee sansof dhegtar aadan muuse jibriil oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha khilaafaadka qoraa islamarkaana diblomaasiya xildhibaan siciid maxamed libaax oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan iyo siyaasi cali xasan cawaale oo ka mid ah siyaasiyiinta somalilan islamarkaana si dhow la socda xaaladaha siyaasadeed ee somalilan toddobaadkan barnaamijku waxauu idinka imanayey magaalada hargeysa waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay islamarkaana isku soo dubariday anigoo ah khadar maxamed cakuule tan iyo kulan dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimco wanaagsan
aad iyuu u mahadsan yahay qadar maxamed cakulle oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo nagu yimid magaalada hargeysa markana tan iyo bishii may xilligaas oo ay dowladda maraykanka soo saartay sharci xadidaya qulqulka tahriibayaasha dalkeeda kusoo jabay ayaa waxaa isa soo taraya qayladhaan ka imaanaysa muhaajiriinta soo buuxdhaafiyey soohudinta uu la wadaago mexico kuwaas oo doonaya in loo ogolaado inay maraykanka soo galaan dowladda maraykanka ayaa ku celisay in xuduudkeeda uu ka xiran yahay tahriibayaasha iyadoo uga digtay inay dhegaystaan beenta muqallasiinta warkan waxaa inoo haya jacfar kuukay
tan iyo wixii ka dambeeyey bartamihii bishii mey ee sannadkan waxaa aad u yaraaday tahriibayaasha soo gala maraykanka taa beddelkeeda waxaa sare u kac uu ku yimid muhaajiriinta ku sugan xuduudda u dhaxaysa maraykanka iyo meksiko arrintan ayaa loo aanaynayaa sharciga cusub ee maamulka madaxweyne jo biden uu soo saaray kaas oo tahriibayaasha maraykanka soo gala aan u oggolaanaynin in ay sharci iyo shaqo helaan xeerkan ayaa dhigaya in muhaajiriintu ay maraykanka magangelyo soo weydiistaan iyaga oo marka horeba jooga waddankooda amaba dalalka ay socodka ku soo marayaan go'aankaasi waxaa ka hor yimid hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo ururada rayidka ee maraykanka arrintan xataa waxaa ku wareersan qareennada oo sheegaya in ay adag tahay in uu dhaqangal noqdo waa kan abukaate amiin haaruun oo qareena oo ka howlgala gobolka minnesota looyaro badan iyo sharciya qarno badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofku hadduu intuu derbiga ka soo booday waddanka gudihiisa lagu qabtay maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogay yahay in aad dalkan ku soo gashay sharci la'aan in maaragtay aan lagu xidhi karin inuu maaragtay qofku uu waddan kale saddexaad soo maro waxaa kale oo looyaro badan runtii ay ku doodayaan in maaragtay ayba kasoo horjeedo heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliyo doonka ah oo maaragtay qof magangeliyo doon ah in aan lagu xidhi karin maxaad waddanka laisaga dhiibi weyday go-aanka maamulka maraykanka ayaa keenay in tahriibayaal kumanaana ay u suuroobi weyso inay ka soo tallaabaan sohdinta koofureed ee dalkan maraykanka boqolaal muhaajiriina ayaa bannaanbax rabshado wata waxa ay ka dhigeen xuduudda maraykanka ee dhinaca mexico iyaga oo dalbanaya in loo oggolaado in ay maraykanka u soo tallaabaan magangelyana ka helaan emerson avila waa tahriibe ka soo hayaamay waddanka venezuela waxa uu doonayaa inuu maraykanka u gudbo magangelyana uu ka helo saacado ayaan halkan joogaa waxay yidhaahdeen muhaajiriinta ayaannu u furaynaa albaabada si ay u caawiyaan ma garanaysaa waxa aan ula jeedo taasi waa sababta aan inteenna badan halkan u joogno dowladda maraykanka ayaa ku adkaysanaysa in xuduuddeedu ay xidhan tahay islamarkaana aanay oggolaan doonin in muhaajiriin sharci darro ah ay ka soo tallaabaan waxa ay ku doodayaan in ay waajib tahay in tahriibayaashu ay u hoggaansamaan xeerkan cusub islamarkaana ay iska soo dhiibaan waddammada ay ka soo gooshayaan amaba waddankoodii asalka ahaa ee ay ka yimaadeen claudio herera waa sarkaal ka tirsan roondada xuduudda maraykanka waxa uu sheegayaa in qolyaha dadka soo tahriibiya ay been u soo sheegayaan muhaajiriinta isaga oo ugu baaqaya in ay ka digtoonaadaan dhagartooda xuduudaha maraykanku uma furna tahriibayaasha ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya xeerka socdaalka maraykanku waxba iskamaanay beddelin sida laga soo xigtay saraakiisha ilaalada xuduudaha maraykanka sharcigan cusub waxa uu horseed u noqday in tirada muhaajiriinta ee xuduudda ka soo tallaaba oo bishii abril ahayd laba boqol laba iyo toban kun oo tahriibe ay hoos u dhacday iyada oo bishii juun ee sannadka noqotay wax ka yar boqol iyo konton kun
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukaayi oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana dhegaystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararkeena maanta in ka badan afartan ruux ayaa lagu dilay ku dhowaad lixdan kalena way ku dhaawacmeen howlgal adag oo ciidamada ay kaga hortageen mudaaharaadyo looga soo horjeedo qaramada midoobay oo arbacadii ka dhacay magaalada gooma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sida ay maanta sheegtay dowladda xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey oo walaac ka muujiyey dhacdada dadka lagu laayay ayaa jimcada maanta ay sheegay in dhimashada iyo dhaawaca intaasi ka badan karaan wuxuuna ugu baaqay in dowladda ay baaritaan ku samayso ciidamada kongo ayaa si qasab ah ku kala eriyey banaanbaxayaal dhigaya mudaaharaad ay kaga soo horjeedeen howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobey iyo ururada kale ee ajnabiga ah kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal lagu arkayo weerar lagu qaaday nin booliis ah wakaaladda wararka ee royters oo warkan qortay ma xaqiijin karin muuqaalka dhacdadaasi ayaana waxaa ku dhintay ilaa iyo saddex iyo afartan qof sida ay dowladda kongo sheegtay boqolaal ruux ayaa maanta isugu soo baxay koonfurta dalka syriya iyagoo dhigayay mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi bashaar al asad oo ay ugu baaqeen inuu xilka ka dego waxay soo afmeereen banaanbaxyo laba toddobaad ay wadeen oo ka dhashay xaalad nolol xumo iyo sicir bararka maciishada laakiin arrimahan ayaa soo cusboonaysiiyey baaqyada ay mudaaharaadayaasha ku dalbanayeen isbeddel siyaasadeed syriya ayaa waxay ku jirtaa dhibaato dhaqaale oo baahsan taasoo keentay in lacagteeda ay hoos u dhacdo dalka maraykanka dalalka maraykanka iyo jabaan iyo kuuriyada koofureed ayaa cunaqabateyn cusub ku soo rogay shaqhsiyaad iyo shirkado u fududeeyay kuuriyada waqooyi hubka waxgumaada iyo barnaamijyada gantaalada balastiga ah kadib markii biyonyan ay ku fashilantay u diridda hawada sare ee dayax gacmeed wax basaasa oo toddobaadkii hore ay dirtay tallaabadan ayaana sidoo kale timid kadib dhoolatuskii milatari ee kuuriyada waqooyi ay ku celcelisay qabsashada dhammaan dhulka kuuriyada koonfureed wararkeennii waa nagayntaa haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
yahay jacaylku iyo roob soo iftiimay adduunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimay goyna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa goyna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayuu rugadaa inbaday markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray dana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamayeed baxee sidii sidii gololka ree ayaan ku admeeraya anigu cawa og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada adaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo baayuma qabeen adaanku u dhammaysan lahayo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen uniyo baayuma qabeen adaankugu dhammaysan lahayo urkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen rugadan inbadmarkuuse aadmi galay askiyo aan talo lahay rugadan inbaday
heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo anigaana idinla socodsiinayey tan iyo idaacadaheenna kale waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo